asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta waana xubinteenna murtida maanta ee alaaba aan halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo iyada oo qaarkeed yahay casri halkan soo marta iyada oo qaar yahay qadiimina halkan soo marta iyada oo qaarkeed yahay taariikhna halkan soo marta iyada oo qaarkeed yahay soo yaalla aynu inta ku wada wadaagno waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno dhan kaste wax quseeya ayaa ka imaada tusaale marka laga hadlahayo saddexleyda oo kaleento saddexleyda waxaa laga yaabaa inay isu keento saddex qorshe oo kala duwan laakiin laga yaabo maahmaah ahaan inay isugu xidhan yihiin waa saddex qorshe oo kala duwan saddexdaa qorshe ee kala duwan mid walba gaarkiisa ayuu wajahayaa mid walba tusaale ama digniin ama sheeko ama tilmaan ama maaragtay haddii ilahay kuu idmahayo hubsiino gaarkeeda kuu anfacaysa weeye waa mid walbiyo gaarkeeda haddana waxay soo maraysaa oo ay kuugu imaanaysaa iyada oo saddex saddex iskugu ladhan oo ah nooca loo yaqaano isku rarana haddana maxay tahay way kala duwan tahay ujeeddadii waana isku rarane waa ayna kala duwan tahay saas darteed ayaa waxa uu yahay afkeennu mid laandheera ah haddii ilaahay idmahayo hodan ah markaan laandheera leeya kii qabiilkii aad ku waalateen kama hadlahayo waxaan ka hadlahayaa midka afkeenna iyo macaankiisa iyo dhadhankiisa iyo guungaadhkiisa iyo qodogaadhkiisa hoose ayaan ka hadlahayaa xubintaanan murtada maantana idamka eba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex farxad iyo murugaba waa laga fishaa waxaa la yidhi saddex farxad iyo murugaba waa laga fishaa caashaq haween caashaq haween cod doorasho iyo coliya abaar saddexdaasba farxad iyo murugba waa laga fishaa u fiirsaya waxaa la yidhi saddex murug iyo farxadba ama saddex farxad iyo murugaba waa laga fishaa waa caashaq haween inaad gabadh jeclaato oo ay jacaylkii isaga aad ku guuldaraysato waa la fishaa oo uu ku hirgeli waaye halkaa iyadaa murugaad ka dhaxarshay bay ka dhigantah haddii uu kuu hirgalana farxad baa laga fishaa oo waxaad noqonaysaa qoys toolmoon oo farxad ku nool oo kaayana farxad iyo murugaba waa laga fishaa saddex waxaa la yidhi farxad iyo murugaba waa laga fishaa caashaq haween cod doorasho iyo colyo abaarba farxad iyo murugaba waa laga fishaa waxa weeye marka jacaylkii inaad ku guuldarraysatood murugooto waad filan kartaa inaad ku guulaysato faraxdana waad filan kartaa sidoo kaleenta codkii doorasho inaad dhacdo oo kharash iyo haddii ilahay kuu samogel yahay maskaxba ay iska kaa raacaan meeshiina lagaa reeyana waad filan kartaa inaad ku soo baxdo oo aad farxad ka dhaxashana waad filan kartaa sidoo kaleento col in colkanu uu hagaago oo colkan ilaahay uu maaragtay dadka nabad u bedelo oo nabad la helo waa laga fishaa iyo farxad inay ka dambayso colaadan in muruga ka dambaysana waa laga fishaayo colaadan ay noqoto mid colaad daba dheer oo iska taagan ah oo midda maaragtay hadda qoladan soomaalida ku dhex badan oo kaleenta ay noqoto taana waa laga fishaa abaartana waa sidoo kale oo dee abaartan in ilaahay roob barwaaqa caawaba keeno oo dee ilaahay baa awoodaliyo waxdaaniyadiisii intuu caaw daad carada mariyo durba ay xooluhu daadwararucu ka dhacdo oo barwaaqa ka dhacdo oo farxadu dhacdo waa la fishaa in haddii ilahay kuu idmahayo abaartu ay daba dheeraato oo mid xitaa qoryaha xaaqda ay noqotana dee waa la fishaa oo dee awoodda adigu gacantaadaba kuma jirto xagga ilaahay ayay jirtaa marka ujeeddada waxaa weeye inaad middan dambe ee coliya abaarta inaad cabsato oo aad ilaahay darti intaad u baqdo aad dhahdo ilaah waxaad abaaraha noogu gelisay farahan ka qaadaynaa oo aad ducaysato oo dadku ducaystaan oo la fahmo maaragtay dhibaatooyinka meelaha ay kasoo wajahayaan taas ayay xubintanna inoo muujinaysaa waxa weeye waxaa la yidhi saddex farxad iyo murugaba waa laga fishaa caashaq haween cod doorasho col iyo abaar saddexdaasba farxad iyo murugaba waa laga fishaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi nimaad taqaani waa nimaad la joogto nimaad taqaani waa nin aad la joogto tusaale ahaan mahmaadan waxayna leedahay nimaad taqaanaaye waa nimaad la joogto lacalla aniga cabdinaasir maxmed barkalla haddii aad i taqaano waad si fiican iga garanaysa dabeecadahaygii waxa iga suurtooba oo lagu dho ninka cabdinaasir maxmed barkalla cicaacgu sameeyey dee waxaad leedahay ninkaasi nin odayhu ahaa arrintaas kuma suurtoon ama waxaad leedahay walaahi dhaqankii cabdinaasir barkhalle aan ku arkahayey ee haddii eebayd maayo waa yahay nin waxaa sameeya oo ceeb kuma ahan inuu waxaa iyo wax la mida uu sameeyo waa wax macquula ayaad leedahay marka dee aqoon baad ii leedahayoo aqoon baad i xukumaysa